wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan libaax ibraahim ayaa maanta daafuray diiwaangelinta shaqaalaha ku-meelgaarka ee dowladda soomaaliya ujeedka tirakoobka shaqaalaha ku-meelgaarka ah ayaa ah sidii loo dul istaagi lahaa shaqaalaha shaqeeya ee xuquuqda dowladda ka qaata iyo kuwa aan shaqaynin balse mishaarka u dhaco axmed maxamed xasan guddoomiyaha guddi hoosaadka diiwaangelinta shaqaalaha ayaa ka waramaya habka loo maraya hanaanka diiwaangelinta habraaca ay mari doonaan wuxuu noqon doonaa in ay in ay u shaqeeyaan saddex koox oo ka mid ah tiimka farsamada guddiga tiimka koowaad oo ay u qaban doonaan inay ka hubiyaan liisaskii iyo s h r d-ga ama kaarka i d-ga ay ka wataan hay-adda uu ka tirsan yahay inay ka xaqiijiyaan kadib loo gudbiyo qeybta s f m s-ka iyo bayroolka inuu ku jiro qofka mishaar uu qaadanayey iyadoo lagu camalfali doono mishaarka bishii juun uu u dambeeyey oo qofka uu qaatay iyadoo taas looga dhigi doono halbeeg laga dhigan doono kadib waxay u gudbi doonaan qeybta database-ka oo lagu xarayn doono dhammaan xogtiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan libaax ibraahim oo furay diiwaangelinta shaqaalaha ku-meelgaarka ayaa tilmaamay in tani meesha ka saari doonto xuquuq la-aanta shaqaalaha waxaa dhici jirtay awal qofaan jooginoo america ama australia joogo inuu lacagta inta ka qaato mid joogan aanan lacag helaynin mar taasaa la rabaa inay meesha ka baxdo waxaa la rabaa in qofka la qoro si kastaba lagu qoro haddina qofka la bedelo si kastaba ha lagu bedele taana ma dhici doonto sida guddoomiyaha u sheegay waay habraacyaa jira habraacadaasaa la marayaa sida shaqaalaha rayidka loo adkeeyey guddi waa mahadsan yihiinoo shaqaalahan rayidka haddii ayagana ahaan lahayn annaga waaba bedelan lahayn maalinba nin maalinba wasiirka yimaado ayaa bedeli lahaa marka waa ogtihiin xaaladda dalka uu ku soon yahay maanta guri aan shan qof oo jaamacad ka soo baxday aan joogin ma laha marka shaqo la-aantaasaa jirta markii ninkii ilaahay u nasiibay hadda la qoray hadda la qoray oo qoranoo ma aragtay ama shaqaalo rayd ah ama kumeel gaar ah waxaan u sheegaynaa shaqadaada ha iska dheelin ha isaga dheelin laguma xadgudbaayo guddigaa joogo wasaaraddaa joogta cid kugu xadgudbaysa malaha wasaaradaha dowladda soomaaliya ayaa waxaa marka laga reebo shaqaalaha u diiwaan gashan dowladda haddana waxaa jira kuwo kumeel gaar ah oo in muddo ah shaqaynayo dowladdana ka qaato gunno ay noloshooda ku dabaraan inta ay shaqaalo buuxo ka noqonayaan